soddon Ya. maya soddon markii hore joogin hadda tawaabsii dareemaan xilli lagu jiro tobanka dhexe bisha barakeysan ee ramadaan ayaa suuqa weyn ee magaalada jowhar waxaa ka socda u diyaargarowga ciidulfitriga mashquul ayaa ka jira suuqa gaar ahaan goobaha lagu iibiyo dharka iyo kabaha inkastoo mashquul uu ka jiro haddana sanadkan lama mid ahaan sanadihii hore oo ay dadku aad u camiri jireen goobaha lagu iibiyo dharka waxaa jira caqabado soo food saartay dadka oo ay ka mid yihiin abaaro iyo fatahaadihii isdabajoogga ahaa kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadka wax iibsanaya oo radio snai uga warbixiyey sida looga diyaargaroobayo jowhar iyo isbeddelka jira dadka waa diyaargaroobayaan laakiin diyaargarooba ma ahan diyaargaroob saa'ida laakiin dadku wax way gadanayaan markee sanadkaana waxay ku soo aaday abaar ciidda maaragtaa sidii loo filanayo ma ahan marka badeecadaha qaarna waxawaaye sida waa laga soo cabsaday marka dadka waa adeeganayaan laakiinse ma ahan sidii laga rabay marka gobolkan sidiisaba wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha fasalkiina waa ba'ay oo sanadkan abaara ee torob ma di'in haddana waxaa lagu jiraa lixdii bilood oo jiilaalkaah hadda kadib aa gu'i la filanaya ilaaha gu' qayr qaba nooga dhigo marka sidaas laajliga dadkii maaragta beeraha ku tiirsanaya xoolihii beertiina waa abaar xoolihiina way baahan yihiin marka dadka oo hadda jiinkii magaalada iyo webiga ka agdhaway waxaasa xoogaa wax iska gadgatuhaya walaa dharkii hore annaga naftirkeenna dharkii hore qaaliga ah lama keen maadaama abaar ee jirto dharka ciidan aadaa loo soo jibiyey asoo la soo jibiyaa haddana maaragtaa maaragtaa lasiila ayaa wax ka tabo sababtoo dharka wuxuu waxaan ku soo iibin jirnay mugii hore afartan shan doolar konton doolar haddii ciidan waxaa la kala siisanaa soddon afar doolar soddon laba doolar soddon doolar qaar kasii raqaysan waa jiraan laakiin tabartaas bay ahayn ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob khayr qabana siiyo waa marka ramadaankana alxamdulilah waa ramadaan aad iyo aadna ugu wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa nabad iyo barwaaqo iyo roob walaa iideysa ilmaa u gadanoynaa walaalkaygu dhib ma jiro waxaan tabartaa inaan gadanaynaay waxaan xoogaan iskasoo shaqaysanoo soo cagaar guran oo beer sanadkan beer iskuma jirtay oo iska soo waxaysan aan gadanoynay waxay noo gooyaan ama walaashahayna iskiga gadanay wax waa iskiga keenayna waxana deenaynu lahaanay shirar shirka ilaah gacanta in wax soo geliyo aan iskiga gadanaynay ciid noo soo gadaa yiri wixii danyar ilaa iska jirta beer ma bixinin khaladaas beledku waa iska jiraa dhiwaa iska jir laakiin dhib ma jiro alxamdulilah rabbil caalamiin shukur waxaan ilaahay nasiib baa haysanaa waxaasaan iskiga iibsanayna caruurta marka kidisma uu dhigi rabtaa mise way ogyihiin suuqa soo aado waa dhar iid soo gadar maya caduurta waa laga soo tagile waa laga farxiya hadda la tago ma ka war qabaan hooyo suuqay aadi waxay iskiga maqantahay leeyihin adeeg waa laga korgeeyaha ilmaa intee farxaan khayr ilaahay keeno ilaahay khayr ha ka dhigo ilmaa dugsilee waay hadda iidaas loo gado waa xumaanaaba ka dhiciisaba intay farxaan aa loogu talagala insha allah u diyaargarowga munaasabadda ciidulfitriga ayaa ku soo aadaysa xilli bisha barakeysan ee ramadaan ay ka harsan tahay wax ka yar laba toddobaad